aada umahadsan tahay gaashaan la dhaxe liibaan maxamuud madaxweyne oo lagu waday in loo qaado dalka etoobiya oo xaaladiisa caafimaad wax looga qaban lahaa salayna laga gudbiyey magaalada buraceel iyadoo loo waday beledweyne halkaana looga sii gudbin lahaa etoobiya oo xaaladaas wax looga soo qaban lahaa maadaama dhakhaatiirta magaalada dhuusamareeb ay hore u shaaciyeen inaan dalka gudihiisa wax looga qaban karay dibba dhaawaciisa loo soo celiyey waxaana warar hoose oo aynu ka helnay mas-uuliyiin diiday in magacooda iyo codkooda la adeegsado maamulka gobolada dhexe ahlu sunno ka tirsan ay sheegeen in sababta keentay in dib loo soo celiyey sargaalkan dhaawiciisa ay tahay dowladda soomaaliya oo diiday in etoobiya xaaladda caafimaad ee liibaan wax looga qabto dembiyo hore oo loo haystay aawadeed waxaana dowladdu ay dalbatay in liibaan lagu soo wareejiyo si ay u maxkamadeyso iyada xaaladiisa ay u ogaato taasi oo ay ka diyo diideen maamulka iyo sargaalkan oo dhaawaca hadda xaaladda liibaan aad bay u wanaagsan tahay marka laga reebo halka xabaddu ay kaga jirto eesinta oo la sheegayo in ay jaban tahay xabadduna ay ku taagan tahay sayd marka dhakhaatiirta caafimaadka ee magaalada dhuusamareeb ayay gacanta ku hayso waxaana dib loogu soo celiyey isbitaalkii hore looga saaray ee magaalada
xaalada guud ee magaalada dhuusamareeb waa sidee
aada bay u degan tahay hadda xaaladda magaalada waxaana dadka dhan ay hadal hayaan sababta xilligan kusoo beegtay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay cadaadis saartay sargaalkan dhaawiciisa maadaama xaaladiisu ay tahay mid adag oo aan dalka waxba looga qaban karin ilaa iyo haddana ma jiro wax war rasmi oo dowladda ka soo baxay oo ku aadan dhaawaca sargaalkan iyo eedaha maamulka ahlu sunna oo u jeedinayo oo ah in ayagu ay ka dambeeyaan qorshaha dib loo soo celiyey ama lagu soo celiyey dhaawaca liibaan oo dalka dibadiisa wax looga qaban lahaa